dabaylaha iyo roobabku waxay noqon karaan kuwa khatar ah dabaylaha iyo roobabku waxay keeni karaan dabaylo xooggan roobab siyaado ah hanqarro iyo baraf roobka xooggani wuxuu sababi karaa daadad xooggan dhulka meelaha hoose ku yaalla waxay yeelan karaan daadad iyagoo aan ogeysiin bixin dhegayso digniinaha roobabka iyo dabaylaha xaqiiji in saaxiibbada qoyska iyo derisku og yihiin digniinta haddii aad gaari waddo u jooji si nabad ah kana fogow baabuurta daar nalkaaga sugna roobabka iyo dabayluhu inay ku dhaafaan gaarigaaga ha dhigin dhirta hoosteeda dhirta iyo laamuhu way soo dhici karaan wakhtiga dabaylaha iyo roobabku socdaan haddii aad dibadda joogto raadi meel aad gasho ha gelin dhirta hoosteeda xaqiiji in dhammaan waxyaalaha soo laadlaada ama debicsan oo ku yaalla jardiinadaada ama gurigaaga wax laga qabtay haddii aad gudaha ku jirto ka fogow daaqadaha ka dhegayso raadiyaha a b c-ga ama raadiyaha ku yaalla halkaad deggan tahay digniinaha degdegta ah iyo wixii tala ah u diyaari qorshaha xaaladaha degdegta ah gurigaaga iyo ganacsigaaga diyaari kidka xaaladaha degdegta ah iyo dukumiintiga muhiimkaa sida baasaboorada fiisada daawada laguu qoray raadiyaha batariga ku shaqeeya kidka xaaladaha degdegta ah tooj sawirrada iyo aqoonsiga ka caawinta daadadka iyo roobabka dabaylaha wata wac telefoonka ah hal saddex labo shan eber eber xaaladaha degdegta ah ee la xidhiidha nafka dhowrka wac telefoonka ah eber eber eber haddii aad u baahan tahay inaad ka baxdo qaado kidka marna ha wadin ha ku fuulin ama ha ku dhex socon biyaha daadadka marna hau oggolaan carruurtu inay ku ciyaarto daadadka biyaha waa wasakh waana khatar marka roobka dabaysha wataa gudbo u sheeg dadka inaad bad qabto ama ladan tahay